Diinteena Islaamku waxayna faraysaa in la ixtiraamo gabdhaha muslimaadka ah. Waxay kaloo faraysaa dumarka in loo dhimriyo, loo naxariisto oo aan la dhibaateyn, dhibkaas ha yaraado ama ha weynaadaba. Sidoo kale, Islaamku wuxuuna farayaa marka gabadhu xaas tahay in si wanaagsan loola dhaqmo oo khayr badan ku jiro. Islaamku waxa uu amray in la difaaco gabdhaha muslimaadka ah marka xaalad timaado, lagana ilaaliyo khataraha soo wajihi karo. Nolosha xaggeeda marka laga hadlayo, gabadha muslimada ah waxay siisay kaalin muhiim ah, waxayna kula macaamishaa macaamilkii ugu sarreeyay oo ah xushmad iyo qadarin, taasoo keenaysa ilaalinta sharafkeeda, ciisadeeda iyo karaamadeeda. Mid ka mid ah culimada magaalada Dublin, Wareysi la yeeshay ayaa ka warbixiyay mudnaanta iyo maqaamka uu Islaamku siiyay hablaha muslimaadka ah.
Bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah amaa bacd magacayga waxaa la yidhaahdaa Doctor Faisal Maxamed gabadha muslimadda ah halkuu islaamka geeyey makaanat lmar'atu lmuslima fi lislaam diinteena islaamka waa diin aad iyo aad u fiican marka loo eego diimaha kale nabiga sal allahu caleyhi wasalam ilaahay wuxuu soo saaray ayadoo kufaaru quraysh ay gabdhuhu aasaan oo ay duugaan ayuu ilaahay subxaana watacaala diinteena soo dejiyey sida ilaahay qur-aanka uu ku caddeeyey markii kufaar quraysh waidaa bushira axaduhum biluntaa dalla wajhuhu muswaddan wahuwa kadiim markii loo sheego hebelow gabar baa ku dhalatay wejigiisa dhan baa isbedeli jiray wuu madoobaani jiray laba mid buu sameyn jiray wuu isqarqarin jiray dadku isqarqarin jiray wuu duugi jiray wuu aasi jiray nolosha ku aasi jiray markaasuu islaamku uu ka hortagay ilaahayna waa ka digay waidal mawuudatu su-ilat biayi dembin qutila waa la idin weydiin doonaa ilaah yidhi gabdhihii iyo noloshii lagu aasay maxaa loo aasay biayi dembin qutilat maxay dembiyoo gaabsadeen oo loo dilay islaamku dumarku wuxuu istaajiyay meel aada u weyn wuuna karaameeyey laga soo bilaabo maalinka ay dhalatay ilaa inta ay ka weynaanaydo marka ay dhalatay ilaahay waa karaameeyey waxaa kow ka mid ah xaqu ridaaci dogmadii in la ilaaliyo ixsaan tarbiya in tarbiyo wanaagsan lagu tarbiyeeyo xaqoodana ilaahay waa ku sheegay qur-aanka dhaxalku ilaahay waa kaga hadlay dhaxalka haddaba nisfi bay qaataan waxay kaloo oo la siiyey meher nafaqo marka islaamku aad buu ugu dadaalay dumarku xaq buuna u yeelay su-aasha kale meesha taallo marka waxay tahay waaye cayaantan dambe waxaa soo kordhay sheeganaya marka inay dhahaan waxaa la duudsiiyey gabdhihii muslimaadka xaqooda waxa waa iska dacayaad waa afkaarta iska reer galbeedka oo ay iska soo jeedinayaan oo dadka lagu marin hawaawinayo reer galbeedku oo ummadda keliya ilaa hataa dumarku xaq ma wasiiyaanba islaamka hadda islaam diinteen islaamka dumarka way sharfeen xaqoodii waa aragtay xaqul miiraadka dhaxalka ilaahay meel buu u iska cadyahay xaqoodii waa gabadhi markii lasoo guursado xaqu nafaqa dhagaa laga rabaa meherkii markay weynaataan haddana ilaahay awlaad siiyana waa la karaameeyo waa hooyadeen diinteen islaamku aad bay dumarku ay oga